bsmi اllahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin wsala allah wslama calaa nabiyina muxamed wcalى aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu abu dawuud raximah اllahu tacaala baabun fi اlfidya ay haadaa kani baabun baab weyaan fi اlfidyati fidyadii ayuu ku saabsan yahay axkaamteeda kitaabu اlmanaasik ayaan ku dhex jirnay min sunani abi daawuud xajka fidyadii ayuu halkan uga hadlayaa axkaamteeda dimaa'da ama yacnii waxyaabaha xajka dhiigagga xajka dhexdiisa lagu guto waa noocyo badan yihiin mid waxaa weeyaan ka mid ah kuwaas damulfidya ayaa la yidhaahdaa waa dhiig fidyo darteed loo bixiyo damulfidyaha isagu marka waxaa weeyaan dhiig qofku markuu ku dhaco wax muxaramaatuul ixraam ah oo aan ahayn ugaar uu ugaaray ugaartay ama aan ahayn jimaac uu sameeyey labadaa marka laga yimaado wixii kale ee ama barafuun uu marsaday ama timaha uu iska xiiray wakhtigeedii oon la gaarin oo waqtulixraamkii uu xiiray iyo kuwayaalkaas demka ku waajibayo iyo halkan baabkan u baabeeyey fidyadana marka taasuu u jeedaa ayb oo kaasi marka neef ari ah ama inuu lix miskiin quudiyo miskiinkiiba laba mud uu siiyo ama inuu saddex maalmood uu soomo jimaaca isaga qofka haddii uu sameeyo qabla taxalluli اlأwal haddii uu naagtiisa jimaaco isagoo muxrim ah waxaa laga rabaa neef geela baa isaga markaa ku waajibayo baabkan maba u guntinba kaas kuma saabsana saydka iyo jasaa-u saydkana ugaar haddii uu dilo ugaarka uu dilo wixii u qiyaasmi karo ugaarta xaramka yacnii hadduu dilo ama ugaar haddii uu diloba wixii u qiyaasmi karo oo xoolo ah ayuu bixinaa yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqtuluu sayda wa antum xurum waman qatalahu minkum mutacammidan fajazaaءun midlu maa qatala min annacam aayaddaasaa iyadu taas taas tilmaantay intaa markii laga reebo wixii muxaramaadee kale qofkii ku dhaco wuxuu samaynayaa sidaan ayaa dhiiggi ayaa laga rabaa fidyadiisu ay noqoneen dimaada waxaa ka mida mid la yidhaha damulbedel waajib laga tegey ayaa lagu bedela waajibaat اlxaj waa soo sheegnay waajib waajib min waajibaati اlxaji ah qofka markuu ka tago dhiig baa ku waajibaayo dhiiggaas damulbedel ayaa la yidhaha damulbedelka isagu marka haddii la waayo oo qofka uu dhiigga heli waayo toban maalmood soonkood unbuu u wareegaa waa sida aayadda ay tilmaanto faman lam yajid fa siyaamu alaaثati ayaamin fi اlxaji wa sabcatun idaa rajactum tilka casharatun kaamila taasuu marka la imaanayaa saddex maalmoodoo xajka uu ku soomo wa sabcatin idaa rajactum toddobana markuu soo noqdo toban saasay ku noqonay waa wixii damulbedel ah oo waajib laga tegey dartiis ku imaanayo ayb tan iyo marka middaa isku mid ma aha shayga waajibkaa markuu ka tago dhiig baa laga rabaa neef ari ah haddii uu waayo toban maalmood soonkood unbuu u wareegaa sida damu tamatuca iyo ayay isku mid yihiin iyo demka kale damulqiraanka iyo waxyaabahaas ayb kuwayaalkaas marka waa kuwayaalka ugu badanoo markaa yani yimaado qaala alimaamu abu daawuuda raximah اllahu tacaala xadaanaa wahb bnu baqiya wa huwa alwaasiطiyu hiqat akhraja xadiidahu muslim waabuu daawuud wاnnasaa'iyu can khaalidin الطaxaan wahuwa khaalid bnu cabdillaahi alwaasiطiyu طaxaan hiqat habt akhraja xadiidahu asxaabu اlkutub الsitta can khaalidin اlxadaa whuwa khaalid bnu mahraan abulmanaasil ama abulmunaasil ayb iqat yursil xamaad bnu zaydna wuxuu ishaaray xifdigiisa inuu tagayur ku dhacay lamaa qadima min ashaam ayb can abi qilaaba wahuwa abu qilaabata aljarmiyu cabdullahi bnu zayd iqat wakaana yursil can cabdiraxmaan bni abi leyla can kacbi bni cujra ana rasuula اllahi salى اllahu alayh ali wasalam nebiga mara bihi isaga ayuu soo maray zamana alxudaybiyati waqhtigii xudaybiya faqaala waxa uu yidhi qad aadaaka wuu ku dhibay adiga hawaamu ra'sika madaxaaga cayayaankiisa madaxaaga yacnii cayayaanka ku socdo ee injirta iyo waxa lamidkaa way ku dhibeen qaala nacam buu yidhi haa faqaala nebiyu sala allahu calayh waali wasalam ama qad aadaaka hawaamu ra'sika madaxaaga cayayaanka ku soconaya miyay ku dhibeen qaala nacam buu yidhi haa faqaala nebiyu sala allahu calayh waali wasalam nebigu wuxuu yidhi ixliq xiiro oo madaxii xiir uma dbax gowrac shaatan ri nusukan nusub ahaan u gowrac aw amase sum soon alaaata ayaamin saddex maalmood aw amase adcim quudi alaaata aasucin saddex suus oo min tamrin timir ah calaa sittati masaakiina lix miskiin quudi ayb waxaa laga qaadanayaa marka qofka hadduu madaxa xiiro in fidya ay ku waajibayso fidyadaasuna ay tahay idbax shaatan yanii markaa wuxuu yidhi ixliq xiiro uma idbax shaatan riwaayadan daahirkeeda marka waxay tusaya marka uu koro shaygii muxaramka ahaa laga xarimay ixraamka dartii looga xarimay marka uu koro kabacdi unbaa fidyadu waajibay maxaa yeelay xiir buu yidhi uma markaa dabadeed idbax shaatan kadib marka neef gowrac qari ah nusukan liajli nusukin u gowrac ama nusukan gowracba aw amase sum alaaata ayaamin soon owdan marka takhyiir neef ariga gowrac ama saddex maalmo ama saddex maalmood soon ama lix miskiin quudi aw adcim alaaata aasucin saddex suus quudi min tamrin oo timirin calaa sittati masaakiin lix miskiin fidyadaani marka waxaa weeyaan takhyiir baa ku jira hadduu doono ku fidya fidyaysan karaa neef uu gowraco haddii uu doono saddex maalmood soonkooda haddii uu doonana saddex suus inuu lix miskiin u qaybiyo saddex suus marka haddii lix miskiin loo qaybiyo min labalabay u helayaan ayb waa muddaani muddaani muddaan waxaan u jeedaa likulli likulli miskiin wuxuu leeyahay nisfu saac nisfu saac buu yeelanaya oo labadii miskiinba markaa hal suus bay leeyihin labada kalena hal labada kalena hal saddex suus waa marka ayb xadiidku marka wuxuu tilmaamayaa arrintaa inay takhyiir ay tahay oo saddexdan mid allaale miduu doono inuu ku fidiyeysan karo ee shardi aanay ahayn tartiib riwaaya waxaa soo aroortay nebigu uu yidhi sal lla ly slam atajidu shaatan warneef ariya ma helaysaa markaasuu yidhi maya markaasuu wuxuu yidhi sum alaaata ayaamin ow adcim alaaata aasucin min tamrin calaa sittati masaakiin riwaayadaa marka tartiib lagama qaadanayo waxaa uu laga qaadanayaa nebigu inuu iska su'aalay waa weyddiiyey haddii uu heli lahaa wixii uu dhihi lahaa ma cadda raadaanay caddayn marka riwaayaadkan tirada badan ayaa takhyiirka laga qaadanaya qur-aankuna saasoo kale ugu soo aroortay qur-aankuna sidaasoo kale ugu soo aroortay walaa taxliquu ru'uusakum xataa yabluqa alhadyu maxillah faman kaana minkum mariidan aw bihi adan min ra'sihi fafidyatun min siyaamin aw sadaqatin aw nusuk takhyiirka unbaa qur-aankana ku jira xadiidka marka waxaa laga qaadanayaa sunnadu inay qur-aanka fasirayso maxaa yeelay sadaqo unbuu qur-aanku iska idlaaqay sadaqada qadarkeeda sunnadaanaa sheegtay in saddex suus ay tahay lix miskiinna la siinayo soonku isaguna waxaa weeyaan soon unbaa la sheegay saddex maalmood inuu yahay sunnadaa tilmaantay ayb marka fidyadan iyada sidaasay marka noqonaya qofki isagoo heli karo saddexdaanba miduu doono ayuu ku fidyeysanaya oo fidyada isaga bixina qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil qaala akhbaranaa xamaadu can daawuud can الشhacabiy can cabdiraxmaan bni abi leyla can kacb bni cujra ana rasuula اllahi salى اllahu عalيyه ali wasalam qaala lahu wuxuu ku yidhi in shi'ta haddaad doonto fansuk gowrac nasiikatan yani gowrac gowrac ari neef ari wain shi'ta haddaad doontana fasum alaaata ayaamin saddex maalmood soon wain shi'ta haddaad doontana fa adcim quudi alaaata aasucin saddex suus oo min tamrin timir ah ayb xindana waa soo aroortay dacaamna waa soo arooray isagoo mudlaq iska ah marka cuntoo dhan waa la bixin karaa lisittati masaakiina lix miskiin quudiyo markaasi xadiidkan marka in shi'ta mashii'adiisaa lagu xiray kafaaradu marka inay takhyiir tahay qaala xadaana bnu اlmusanى qaala akhbaranaa cabdulwahaab huwa cabdulwahaab bnu cabdilmajiid aلhaqafi xadaanaa nasr bnu caliyin qaala akhbaranaa yaziid bnu zurayc wahada lafdu bni اlmusanى can daawuuda huwa bnu abi hindin can caamirin huwa shacbiy can kacbi bni cujra ana rasuula اllahi salى اllahu alayh ali wasalama mara bihi nebiga wuu soo maray zamana alxudaybiyati waqtigii xudaybiya fadakara alqisata ayuu sheegay qaala waxa uu yidhi amacaka damun dhiig ma haysataa yacnii xoolo aad qasha ma haysataa qaala laa buu yidhi maya qaala fasum alaaata ayaamin ow tasadaq bialaaati aasucin sadaqayso min tamrin calaa sittati masaakiin bayna kulli miskiinayni laba miskiin oo kasta saacun suus ayaa ka dhaxeeya riwaaya waxay leedahay nusqooyinka qaar baa waxay dhigayaan oo muslim bayna kulli miskiinin saacun ma likulli miskiinin saacun sax ma ahan taas bayna kulli miskiinayni laba miskiinoo kastaa suus baa ka dhexeeya oo miskiin kastaa nisfu saac ama suus ayuu leeyahay ayb riwaayadan marka amacaka damun ayay qaar ka qaateen tartiib inay tahay haddii damku inuu kow yahay haddii la waayaa labadan kale khiyaar loo leeyahay laakiin iyadu yacnii culimmadaynu alimaamu nawowi iyo ibnu xajar iyo muxadisiintu waxay yidhaahdaan amacaka damu nebiga waa su'aalay markuu maya yidhina wixii kaloo u sheegay ee macnaheedu ma ahan yacnii bimujarad su'aal unbay ahayd ee macnaha meesha ku jiraa ma ahan haddii aad heli karto isaga keliya ku gudo wax kale kuma gudan kartid lagama qaadanayo xadiidka ayb qaala xadaanaa qutaybatu bnu saciid ayb qaala xadaana alleyt can naafic anna rajula nin oo min alansaari ansaarta ka mida cabdiraxmaan bnu abi leyla mubhamaadka taqriibu tahdiibka ibnu xajar wuxuu leeyahay naafic can rajulin min alansaar ahbarahu can kacbi bni cujra sanadkaanuu sheegayaa huwa cabdiraxmaan bnu abi leyla anna rajula min alansaari ahbarahu can kacbi bni cujra wa kaana kacab wuxuu ahaa qad asaabahu inuu asiibay fii ra'sihi madaxiisa adan dhib xanuun faxalaqa waa xiiray faamarahu nebiyu sala allahu calayh ali wasalam nebigu wuxuu amray an yuhdiya inuu bixiyo hadyan hadyi baqaratan inuu bixiyo sac sac inuu markaa hadyi ku bixiyo ayuu amray xaafidku fatxulbaariga wuxuu leeyahay riwaayaatu hada alxadiid waxaa ku wuxuu yidhi ayuu sheegay xadiidkan yacni kacab riwaayaadkiisa wuxuuna yidhi fa haadihi uruqu riwaayaadka marka baqarada iyo lo-da sheegaya markaasuu yidhi fa haadihi uruqu kulluhaa taduuru calaa naafic duruqdan dhan oo lo-da sheegayso naafic bay ku wareegaysaa waqad ikhtulifa calayhi waana la isku khilaafay isaga fi lwaasitati aladii baynahu wa bayna kacab isaga iyo kacab qofka u dhaxeeya aad la iskugu khilaafay waqad caaradahaa maa huwa asaxu minhaa wax ka saxiixsan riwaayadan ayaa caariday oo inuu yidhi nebiga neef ari ah inuu yidhi neef ariga riwaayaadku saas u badan yihiin waqad caaradahaa maa huwa asaxu minhaa yaa caariday buu yidhi sidaa darteed marka min ana aladii amara min ana aladii umira bihi kacbun wuxuu kacab la amray inuu ahaa neef ari ah wa facalahu uuna sameeyey fi nusuki inamaa huwa shaatun inay tahay riwaayaadkaa marka saciid bnu mansuur iyo cabdi bni xumayd iyo ayaa warinayaano can abi hurayra ana kacba bna cujra dabaxa shaatan neef ari buu gowracay ayb liadan kaana asaabahu dhib markaa isaga madax ka asiibay darteed wa haada aswabu min aladii qablahu kanaana ka sawaabnimo badankii ka horreeyey marka riwaayadan marka baqarada uu sheegayo waa riwaaya marka ibnu xajar uu leeyahay waxbaa ku jiro waa laga raajixsan yahay hadday saxiixa tahayna waa laga raajixsan yahay haddii kalena de waxaa weeyaan isagu maba sugnaanin buu leeyahay ibnu xajar fatxulbaariga waayadan muxuu ka yihi haahi waxa uu ku gowracay waxay ahayd neef ari ah riwaayaadka saxiixa saasay tilmaamayaan walidaalika marka waxaa weeyaan ikhtilaafna waa ku jiraa saa darteed marka waa daciif قال xdثna محمد بن منصور qال أخبرnا يعقوب qال xdثnي أbي عن بن إسحاaq qال xdثnي أbان yعن بن صالح عن الxكم بن cتyبة عن cبدالرحمن بن أbي ليلى عن كعب بن xujرة qاaل waxa uu yidhi أصاaبnيi waxaa i asiibay hawaamun yعnii cayayaan fii ra'sii madaxayga ayay iga asiibeen waa in jir wa ana maca rasuulillahi sal ll slam anuu nebiga la socdo caama alxudaybiyati sanadkii xudaybiya xataa takhawaftu ilaa aan kaga cabsadayba calaa basarii aragaygiiba ilaa aan yacni ka aan u cabsadayba faanzala allahu caza wajalla alla wuxuu soo dejiyey yacni calaa basarii ay calaa dahaabi basarii araggan inuu iga tagaanba ka baqay faanzala allahu caza wajalla fiya alla wuxuu shaanigayga ka soo dejiyey faman kaana minkum mariidan qofkii idinka idinka mida jiran aw amase bihi ay fiihi isaga dhexdiisa adan dhib uu ku sugan yahay min ra'sihi madaxiisa uu kaga sugan yahay dhib alaaya fadacaanii rasuulullahi sal l slam rasuulku waa ii yeeray faqaala lii wuxuu igu yidhi ixliq ra'saka madaxaaga xeer wasum alaaata ayaamin soon aw amase adcim sittata masaakiina quudi leh miskiin faraqan min zabiibin faraqan dembiil oo min zabiibin zabiib aquudi dembiil zabiiba lix miskiinsay faraqana marka qadarka lagu qadaray waa alaaatu aaso waa saddex suus awinsuq ama yacnii gowrac shaatan neef ariga gowrac fa xalabtu ra'sii madaxaygaan xiirtay uma nasagtu markaa neefkii baan iska gowracay oo bixiyey ayb xadiidkan marka iyada ziyaadadan marka yanii ow faraqan ow acim sittata masaakiina faraqan min zabiibin zabiibkaasaa marka munkar ah maxaa yeelay zabiibka riwaayada ibnu isxaaqaa la yimi ibnu isxaaqna waxaa weeyaan marka xadiidkiisa waxaa la qaataa haddii aanu mukhaalafo la imaanin sabab maxaa yeele waa saduuqun yudallis laakinahu idaa khaalafa riwaayadiisa ictibaar maya yanii ma waa riwaaye marka waxaa weeyaan daciifay noqoneen marka isagoo riwaayadii hadda isagoo awalba sidaa ahaa iyo haddana mukhaalafo sameeyey maxaa yaele awsaacan min tamrin ayay riwaayaadku u badan yihiin talkhiiska xaafidku ibnu xajar ibnu xajar yacnii sidaasuu leeyahay fatxulbaariga aw ama azabiibu falam arahu ila fii riwaayati alxakam ayuu waqad akhrajaha abu daawuud wa fii isnaadiha ibnu isxaaq wahuwa xujatun fi lmaqaazi laa fi laxkaam maqaasida xuja uu ku yahay laa fi laxkaami maya goorma idaa khaalafa hadduu mukhaalafo la yimaado halkanna hadda mukhaalafaa waalmaxfuudu riwaayatu tamri riwaayatu tamrida timirta oon soo marnay laba riwaaya soo marnaan umalayna timirta sheegay taasaa maxfuud amaa middan iyada waa daciif waa munkar weeyaan sheekh ilalbaanina sidaas inuu dhahayaan umalayna zabiibkanna kaarasuu kuma sheegin ha intaasu ah waxa inta kale riwaayaadka kaleba ku jiraan hay waa dikru zabiibi shaadun waa munkar sida xooga badan maxaa yeelay maxamed bin isxaaqoo isagaba yani halkan dacfi daciif ku ahaan lahaa ayaa haddana mukhaalafo la yimid marka mukhaalafatu daciif waa munkar laakiin bayn almunkari nakaarada iyo shuduudku mararka qaar waa iskaga cabiraan dhib male qaala xadaanaa cabdullaahi bn maslama qaala xadaanaa cabdullahi bn maslamata alqacnabiyu can malik can cabdilkariim bni malik aljazariy can cabdiraxmaan bni abi leyla can kacbi bni xujra fi hadihi اlqisa zaada wuxuu ku daray aya dalika facalta aya daalika kaagaas la soo sheegay kii ahoo facalta aad samayso ajza'a canka waa kuu gudayaya markaa saddexdii midkii uu sameeyaba ikhtiyaar waa takhyiir baa ku jira meesha baabu alixsaari baabu bayaani xukmi alixsaar ixsaarkii xukunkiisa caddayntiisiiba u baab yahay sharidda ixsaarku waxaa weeyaan qofka in xajka laga sharo oo laga manciyo ixsaarku marka saddex qowlay culammadu iskugu khilaafaan oo mashhuur ah culamaa u salaf oo waxay leeyihiin qowl isagu wuxuu leeyahay ixsaarka wax allaale qofka wixii ka celiyey isaga iyo beydka kala dhex galo ama jiro ha noqoto ama jab ou jabay ha noqoto ama dad meel ku xabisay oo yacnii celiyey ha noqdaan wax walbo waa galaa ixsaarka wixii adiga lagugu xabisaba oo adig beydka la idinku kala dhexgalo waa ixsaar oo kaxsila waana madhab culamo badan marka ay ku tageen cadaa bin abi rabaaxna laga wariyey alimaamu albukhaarina uu isagu sidaa u iishay qowl kale wuxuu leeyahay laa xasra ilaa bilcaduwi cadow keliya un hadduu ku celiyo unbaa xasri jiraa ixsaar uu jiri karaa waana madhabka ibnu cabbaas saasaana laga wariyey ibnu cabbaas haddii cadow adiga iyo beydka idinkala dhex galo adoo xajkii soo xarmaday muxsar baad noqonay marka nin la sharay axkaamta muxsarkaad qaadane oo haddii cadow uu ku sharay dhaadoo iska socota jirratay ood dhex isbitaal ka gashay ama aad jabtay ood socon weysay weligaa ixraamkaad baaqi isaga ahaanaysaa intaad kacbada ka tegayso mar haddaana cadow aanu jirin saasuu leeyahay waana madhabka alimaam maalig iyo imaamu shaafici iyo imaam axmedba ay ku tageen imaamu shaaficina isaga waa cilleeyey wuxuu leeyahay ixsaarku waa ruqso qofku hadduu xajka xirto oo uu gaari waayo oo markaa muxsar ou noqdo qof la sharay ou noqdo nooc ruqso ahaa ku jirto ruqsadu waxay tahay adoon kacbadii gaarin ayaad ayaad yacnii waxaa weeyaan aad xalaaloobaysaa haddaad xoolo wadana meeshaas baad xoolihii ku gowracaysaa baadan gaarsiin karin kacbada meeshaadaa ku qalaysaa xoolihii tintaa iska xiiraysaa weliba tanxiiriddaa horrayso yacnii naxrigaa horreeyaan ujeedaa xoolihii baa la qalayaa tintuu iska xiiraya oo iska tegaa bis haddii xajkaa oo xajatulislaam ou ahaana dabcan waa laga rabaa inuu xajatulislaam la yimaado xaj sunno ah haddou ahaana waxba kuma laasimayo waa nooc marka ruqso aha ku jirto mar hadday ruqsadaasi jirto qofkaan markaad xoole inaan soo kaxaynina tinta unbuu xiiranaya waana ku xalaalooba mar hadday ruqsad tahay imaamu shaafici wuxuu leeyahay ruqsada lama tallaabiyo say ku soo aroortay qadarkeeda lama dhaafiyo qadarka ay ku soo aroortayna nebiga iyo asxaabtiisa caamal xudaybiya ayaa la sharay muxsariinay noqdeen waxa sharay maxay ahaayeen cadow wax kale naga mahayn cadowga marka deliila loo haaya wax kale looma dhaafayo xaggiidi ilaa awalba masaladan masale ruqso ku tacalluqday eed ruqsadana laguma tawasuco shaygu hadduu ruqso yaha laguma tawasuco saasuu ku sababeeyey alimaamu shaafici raximahullah qowl saddexaad baa jiro dabari uu sheegayo uu leeyahay maba jiraba ixsaar oo dhanba wakhtigii nebigu ku ekaa isaguona gaar ku ahaa amaa bacda nebi wax ixsaar layraa ma jiro saddexdaas qowl baa marka ayaa ku jira qowlkan dambe saa un xoog badna saxaabadii maxaa yeele ma aynan ka fahmin sidaas oo sida xadiidka uu keeni doonaan ku arkaynaa ibnu cumaraa la yidhi sanadkan dagaal ayaa jiro oo fitnati ibni zubayr wakhtigay socotay wa iyo nimankii marka dagaal baa jira inaad kacbada gaari weysaa laga yaabaa haddaan gaari waayo sidii nebiga yeelay caamal xudaybiyaan yeelayaaye marka isagii saasuu ka fahmay marka labadan qowl kale unbaa marka isciriirinaya waxaadna moodaa ruqsada dabcan yaa naska loo dhaafinba laakiin ruqsadu iyada maxay ku timidna rafculxaraj nin markaa jabay ama nin jiraday in la yidhaha iska fadhi meesha oo laga yaabo wax ou xataa biishaba inuu waayaba hadduu maanta dhan meesha fadhiyo marka ruqsadii inuu qaadan karaa wax maanica ma jiro waana madhabka imaamu lbukhaari ayb qofka marka muxsar haddii uu noqdo xajatulislaam hadday ahayd ee la sharo isaga in kacbada la kala dhex galo meeshaas ayuu wuxuu xoolo wada ku gowracayaa labay mid tahay inuu xoolaa gaarsiin kara kacbada dad u dhiibi kara iyo in kale hadduu dad u dhiibi karaa waa inuu xagga lagu qalaa ilaa marka wakhtiga oo maalinta ciidda laga gaarana ma ma xalaal noqonaya meeshuu iska joogaya haddii laakiin uu waayo ciduu u dhiiba meeshuu ku gowracayaa xoolaha timihiibuu iska xiirayaa gurigiisuu iska aadaa bis waa xalaaleeya haddii kale marka xajatu haddii xajki ugu horraysay ay ahaydna waa laga rabaa xajada xajkaas ilaa ma aanu xajinina haddii marka aan laga rabin xaj tadawuca oo ahaana waxba inuu ku soo celiyaa qasab ma ah oo lagama raba iyada marka middaas ayb sanadkii labaadee nebigii asxaabtiisa markii laga sharay cumratulxudaybiya cumradii labaad qallam aynan ahayn ee cumratulmuqaadaaday ahayd oo heshiiskii ay kala saxiixdeenay ku soo galeen maana cumro hor lehe ahayd cumratulxudaybiyana cumro hor lehe ahayd marka wax dib looglagala imaanayo ma jiro ishtiraadku marka isaga muxuu taraa horaan u soo marnay qofku inuu dhahayo allaahuma maxillii xayu xabastanii qofku markuu ixraamanayo inuu ishtiraad la yimaadaa sunno ah ishtiraadku marka muxuu u taraana ishtiraadku wuxuu u tarayaa demka ayuu ka ridaa demulixsaar lagama rabo yani waxaa wey qofku haddii uu yidhaah allaahuma maxillii xayu xabastanii dabadeed la sharo oo la xabiso timaha unbuu iska xeerana waana iska soo tega waxba lagama rabo dam dhiig dhan laguma laha oo damulixsaar lagama rabo laakiin haddaanu ishtiraadka la imaanin dhiigaa ku waajibayo laga rabaa taasuu marka isagu faa'iideynaya qaala xadaanaa musadadu qaala akhbaranaa yaxya can xajaaj bni sawaaf qaala xadaanii yaxya bnu abi kaiir can cikrimata qaal samictu alxajaaja bna camrin alansaariy qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam man kusira qofkii la jebiyo oo jaba yacnii aw caraja ama jiisoobo faqad xalla wuu xalaal noqday wacalayhi alxaju min qaabilin wacalayhi isaga korkiisa waxaa ahoo laga rabaa alxaju xaj min qaabilin sanada kale waa hadduusan xajatulislaam xajkii ugu horreeyey marka hadduu yahay ayb marka tt macnuu markisaa qaala cikrimatu fasa'altu bna cabbaasin baan su'aalay iyo abaa hurayrata can daalika faqaalaa waxay igu yidhaahdeen sadaqa run buu sheegay ayb kanaa laga qaadanaa marka in ixsaarka uu ka ballaaran yahay cadow qaala xadaanaa moxamed bnu lmutawakil alcasqalaaniyi wasalamatu qaala أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن عبد الله بن رافع عن الحجاج بن عمرو عن النبي صلى الله عليه ولي وسلم قال من كسر أو عرج أو مرض أم جرد فذكر معناه قال سلمة بن الشبيب قال أنبأنا معمر أي سنة محمد بن المتوكل وسلمة قال ها هايدين دقل أخبرنا عبد الرزاق riwaayada habiib salamata bnu shabiib isaga anba'naa macmarun qaanyani meesha qaala akhbaranaa cabdurazaaq can macmar meeshay ka ahayd anba'naa buu isagu yidhi salama qaala xadaanaa annufayliyu huwa cabdullahi bn moxamed annufayliyu abu jacfar qaala akhbaranaa moxamed bnu salama can moxamed bni isxaaq can camr bni maymuun qaala samictu abaa xaadirin alximyariya huwa cuثmaan bnu xaadir abu xaadir alqaas صدوق أخرج حديثه أبو داود بن ماجه سمعت أبا حاضر الحميري يحدث يحدث سوى مركاك شاكيني عن ميمون بن مهران قال خرجت معتمرا عام حاصر أهل الشام طيب qaala kharajtu muctamiran waan baxay buu yidhaanoo cumraysanayo caama xaasara ahlu shaam reer shaam sanadkii ay hareereeyeen ibna zubayr cabdullahi ibni zubayr ay hareereeyeen bimakata ay ku hareereeyeen wabacaa macii rijaalun rag ayaa ila diray min qowmi wabacaa macii rijaalun rag ayaa aniga waxay ila direen min qowmi qowmkayga ka mida bihadyin xoolo falama intahaynaa markaanu gaarnay ilaa ahli shaam ciidankii reer shaam meeshay joogeen manacuunaha waa noo diideen an nadkula alxarama inaan xaram ka galno waa naga reebeenoo yacni way noo diideen fa naxartu alhadya hadyigii baan markaa gowracay makaanii meeshaydaan hadyiga ku qalay uma axlaltu waan xalaaloobay uma rajactu waan laabtay falamaa kaana min alcaami almuqbil sanadkii kale markii la gaahay kharajtu waan tegey liaqdiya cumratii cumradeyda saan u soo guto faataytu bna cabaasin baan u imid fasa'altuhu waan su'aalay faqaala waxa uu yidhi abdil ilhadya hadyiga beddel faina rasuula اllahi sal l slam rasuulka amara asxaabahu wuxuu faray an yubadilu اlhadya hadyigii inay bedelaan alladii naxaruu ay gowraceen caama alxudaybiya fii cumrati alqadaa cumratu lqadaa dhexdeeduu sidaa ku amray yacnii wuxuu leeyahay hadyiga ama xoolihii hadyiga ama xoolihii xoolihii aad sanadii hore gowracday oo markii lagu sharay oo lagaa celiyey xoolihii aad meesha ku qashay sanadkan sanadkan dambo hadda aad gelaysid kacbada oo tegaysid xoolihii intii ay ahaayeen haddana soo gudo soo qallay oo marka haddana mar labaad gowrac kuwii hore yacnii beddelkeeda xoolo kale gowrac sanadkan iyo kii horeba isla gowrac anuu marka saas u tilmaamaya maxaa yeelay nebiga asxaabtiisu wuxuu amray an yubadilu اlhadya hadyigii inay beddelaan alladii naxaruu ay gowraceen caamal xudaybiya sanadkii xudaybiya xoolihii ay gowraceen inay qallo kula yimaadaan fii cumrati اlqadaa cumradii sanadkii ku xigtay ahayd laakiin xadiidku waa daciif oo ibn isxaaqa ku jira waana cancaneeyey nebiguna maba amrinba asxaabta maxaa yeelay xudaybiyana cumro gaaray ahayd cumratulqadaana cumro gaaray ahayd lamaba amrinba marka ayb xadiidku waa daciif weeyaan ayb meeshan qaala samictu abaa xaadir alximyariya muxuu idiin dhigay gabdhadeedinka yuxadiu abii isagoo u sheegaya aabbahay maymuuna bna mihraan xadiidka marka waa daciif marka ma laga qaadanayo wax hadiyo la bedelaayo male ninka haddii muxsar uu yahay meeshii lagu sharayo xoolaha haddaanu kacbada gaarsiin karin meeshaasuu ku qalayaa sanada dambe hadduu beydka makansadana lagama rabo inuu xoolihii sanadkii hore haddana soo qalleeyo oo intuu soo kaxeeyo haddana xoolo kale uu meeshaa ku gowraco qasab kuma aha maxaa yeele cumro taam noqotay baabu dukuuli makata maka gelitaankeeda axkaamta ku soo aroorta caddaynteediibu u baab yahay ruuxu markuu maka gelaayo sida uu u gelaayo qaala xadaanaa moxamed bnu cubaydin huwa anaafisiy qaala xadaanaa xamaad bnu zayd can ayuuba can naafic ana bna cumara nuska qaar waxay leeyihiin xadaanaa moxamed bnu cubayd xaaw xadaanaa axmed bnu xambal qaala xadaanaa ismaaciil xaa isdaba mariyaxadaanaa moxamed bnu cubayd qaala xadaanaa xamaad bnu zayd nuskha gobol marka waxay dhigayaan xadaanaa axmed bnu xambal qaala xadaanaa ismaaciil xaa xadaanaa moxamed bnu cubayd qaala xadaanaa xamaad bnu zayd nuskha gobol saasay dhigayaan can ayuuba can naaficin ana bna cumara kaana idaa qadima makata ibna cumar haddii uu maka galo maka uu gelayo baata wuxuu baryayey bidiiuwa meesha diiuwan la yidhaahdo ceel yaroo marka maka u dhow baata bidiiuwan ayuu baryayey xataa yusbixa intuu ka waabariisto wayaqtasila uu qubaysto uma yadkulu makata maka ayuu gelaya nahaaran maalin ayuu gelaya barqo wayadkuru can اnabiyi sala اllahu alayh ali wasalam nebiguu ka sheegaya annahu facalahu sidaa inuu yeelay ayb xadiidka marka waxaa laga qaadanayaa dhowr xugun kow waxaa ka mid a in maka geliddeeda loo qubaysto oo taa ay sunno tahay ayb waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa maka inaan maalin in la galaa inay sunno tahay oo xilli habeen inaan la gelin maalin in la galaa inay wanaagsan tahay macaali ibni cumar saas ku dadaali jiray laakiin xadiid baa jira isaga cumratuljiciraana cumradii jiciraana nebiga asxaabtiisa habeenay maka galeen oy cumraysteen waana tageen ilaa dadka qaarkood aynanba ogaaninba inuu nebiga cumraystay iyo in kale xadiidkan marka wuxuu tusayaa in maka habeen la geli karo alimaamu nasaa'i baan u baabaystay baabu dukhuuli makata leylan maka in habeen la galo wixii ku soo arooray buu yidhi xadiidkaas una keenay marka habeen iyo maalin middii aad doontaad geli kartaa laakiin sida wanaagsan dabcan oo nebigu u badnaa waxay ahayd inuu maalin galo cadaa ibn abi rabaxna wuxuu yidhi adiga nebigoo kale ma tiida wakhtigaad doontaba iska gal maxaa yeele nebiga isagu inuu maalin galo macnaha ku jiray maalin markuu gelaayo sunnadiisa waa la arkaa dadku way arkayaan waa lagu dayanayaa rasuulka laakiin adiga laguguma dayanayo maalingeliddaada iyo habeengeliddaada wax dhibaataa ma laha macnahaasuu marka uu sheegay taasaa marka sidaasaa laga qaadanayaa marka labadaa yani masalo in loo qubaysto in maalin la galo sidaa inay tahay xadiidkan bukhaariy muslim baa soo saareen qaala xadaanaa cabdullaahi bnu jacfarin albarmakiy qaala akhbaranaa macnun can maalik xaa waxadaanaa musadadun wabnu xambalin can yaxyaa xaa waxadaanaa cuثmaan bnu abi shayba qaala akhbaranaa abu usaama wa huwa xamaad bnu usaama waaye jamiican dhammaantood can cubaydillaahi ka wada warinaya yaxyaa abu usaama maalik kulli cubaydullaahi ka warinaya can cubaydillahi can naafic can ibni cumar ana الnabiya salى اllahu alayh ali wasalam nebigu kaana yadkhulu makata maka ayuu gelayey ayuu geli jiray min ahaniyati اlculyaa yani aniyada kore aniya waxaa la yidhaha buurtu meeshay ka kala fiiqan tahay buurtaas yani aniyat اlculyaa meesha la yidhaha buurta weyn ay ku taallo ayuu maka ka soo geli jiray aniyat اlculyaa marka waxaana la yidhaha alxajuun waana magac qadiim ah haddana marka magacaas xajuun baaqiya u yahay xajuun ayuu marka ka soo geli jiray haniyat اlculyaa oo la yidhaha xajuun waa buur dheer waana jaanibka oo maqbaratu almucallaa ay ku taallo maqbaratu اlmucallaa ayaa ku taallo maqbarada makaad ee yacnii la yidhaahdo khadiijo iyo ku duugan iyo halkaa weeyaan marka meeshaas jidkaas jidka uu ku soo geli jiray kaana yadkhulu makata maka ayuu soo gelayey min ahaniyati اlculyaa buu ka soo gelaayey qaalaha waxay yidhaahdeen can yaxyaa yaa waay marka waa yacnii qaalaa waxay yidhaahdeen can yaxyaa an yaxya bni can yaxya yaxya bni saciidin alqaطaan qaalada marka wuxuu noqonay musaded iyo axmed ibnu xambal qaalaa waxay yidhaahdeen axmed iyo musaded can yaxyaa riwaayadiisa ana nebiya sala اllahu alayh ali wasalam kaana yadkhulu makata maka ayuu gelayey min kada ayuu ka soo gelayay min aniyaة اbaxaa meeshaa aniyaة اbaxaa lh waa meesha hadda aan sheegayno wayakruju wuu baxayay min ahaniyati suflaa aniyada hooseysana aniyatu suflaana waa ka bixi jiray yacnii maka wuxuu ka soo geli jiray aniyat اlculya aniyatu suflaana waa ka bixi jiray ahaniyatu suflaa marka waxaa la yidhaha hadda kudaa kudaana waa la yidhaha waa yuqaalu almasfala hadda marka magacaasaa la yidhaha almasfala ba loo yaqaanaa ayb kudaana waa magacaas waa u baaqi weli marka kadaa waa meeshuu ka soo galay kudaa'na waa meeshuu ka baxay oo marka waxay yidhaahdaan waxay yidhaahdaan yacnii iftax wadkhul iftax wadkhul fur gal iftax marka waxay ka wadaan kordhow kordhowgii bay hadda u jeedaan mulka marka la gelaayo gelitaanka kaafkeeda kordhig iftax wadkhul kadaa ayaa la dhahaya marka midda laga galo ybwduma wruj waduma wakhruj waduma marka waxaa weeyaan marka bixitaanka marka yanii bixitaanka la joogo kaafkeedu waa godan yahay saa ugu xusuustay ugu talagala haddii kale kada iyo kudaa waa isku qaldayaa qofka iftax wadkul waduma wakhruj nacam saasay marka yaa lagu xasuusan karaa kada iyo kudaa bay kala yihin marka ahaniyat اlculya iyo ahaniyat sufla zaad albarmakiyu yacnii aniyatay makata maka labadeeda fangor labadeeda yacnii buurta meeshay ka fiiqan tahay labada buurood yacnii ay ka fiiqan yihiin midda korayso iyo midda hoosayso halkaasu ka baxay wa xadiidu musadadin atamu xadiidkan marka wuxuu noogu daray maka nebigu meelahaas ku geli jiray meeshaan waa ka bixi jiray ayb marka waxay ugu darayaan waa un sunna haddii marka qofka ay u suurtoobi karto inuu halkaa ka soo galo waa fiican tahay aduu isagu ismaamuli kara waa hadda laakiin waa dhib badan tahay qofku waa un la wadaa baabuur iyo waxbaa wadaan jidadku waa isbedeleen waxaa dhaci karta inaanu ka gelinba meelahaas oo meel kale laga soo geliya marka laakiin hadduu awood u heli karo u yeeli karo inuu sidaas yahay haddii kale aanay suuroobayninna maba suuroobayso qaala xadaanaa cuثmaan bnu abi shayba qaala akhbaranaa abu usaama can cubaydillaahi can naafic can ibni cumar ana اnabiya salى اllahu alayh ali wasalam kaana yakhruju wuxuu ahaa inuu baxayo min ariiqi shajarati kaana yakhruju wuu baxayey madiino maka ma ah kaana yakhruju wuu baxaayey madiinu ka baxaayey min ariiqi shajarati geedda jidkeeda wayadkhulu waa ka soo gelayey madiina min ariiqi lmucaras mucaras ariiqeeda ayuu ka soo gelaayey hadda maka lagama madiino waad waxaan uu sheegaya qaala xadaanaa haaruun bnu cabdillaahi wahuwa xamaal qaala akhbaranaa abu usaama qaala akhbaranaa hishaam ibnu curwa can abihi can caaisha qaalat waxa ay tidhi dakala rasuulu ullaahi sala allahu alayh ali wasalam nebigu wuu galay caamalfatxi min kada ayuu ka soo galay min aclaa maka maka meesheeda kor ah ugu sarrayso wa dakhala fi lcumrati cumradiina min kudan ayuu ka soo galay ayb marka cumradiina marka wuxuu leeyahay min kudan ayuu ka soo galay ayb haniyada hoose mimaa yeli baab alcumra waxaa laga yaabaa marka inay halkaa isaga markaa munaasab u ahayd yacnii socodkiisa wa kaana aqrabahumaa ilaa manzilihi wa kaana wuxuu ahaa aqrabahumaa midda ugu dhowaanshada badan ilaa manzilihi meeshii uu gurigiisa meeshii uu deganayo taasaa ayaa u dhowaansho badnayd wa kaana ay kudan waxay ahayd aqrabahumaa ilaa manzilihi manzilkii iyo meeshii uu degay iyada u dhoweyd macnaha maya wa kaana ay kudan waxay ahayd aqrabahumaa tan u dhowaanshoba labada taniya midda u dhowaanshada badan ilaa manzilihi ay ilaa manzili curwata curwo gurigiisa ayb ilaa manzilihi ay ilaa manzili curwa saasuu shaarixu leeyahay ayb wakaana curwatu curwa wuxuu ahaa yadkulu minhumaa inuu ka gelaya jamiican jumladaasaan ka booday wa kaana curwatu curwa wuxuu ahaa yadkhulu inuu gelayo minhumaa labadaa meelba uu ka kala gelaya jamiican dhammaantood wa akarumaa kaana yadkhulu intuu gelaya ka ugu badanna min kudan ayuu ka geli jiray wa kaana aqrabahumaa ilaa mansilihi gurigiisa marka iyadaa ugu dhowaansho badnayd waa curwa waxa la sheegaya qaala xadaana bnu muhanى qaala akhbaranaa sufyaan bnu cuyayna can hishaami bni curwa can abiihi can caaisha ana nebiya sala اllahu alayh ali wasalam kaana idaa dakhala makata haddii uu gelayo dakhala min aclaaha buu ka gelaya wakharaja min asfaliha hoosna waa ka baxayey xadiidkan bukhaari muslim baa wariyeen waa saxiix baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fii rafci اlyadi gacanta kor u qaadisteeda ama rafcu اlyadayni gacanta kor u qaadisteeda idaa ra'a albeyta haddii uu beytka arko kacbada qofku markuu maka soo galo masaajidkii uu soo galo kacbadii buu arkay inuu gacmihii kor u qaado wixii ku soo arooray qaala xadaanaa yaxya bnu maciin ana moxameda bna jacfarin xadaahum qaala akhbaranaa shucba qaala samictu abaa qasacata yuxadiثu can اlmuhaajir almakiy qaala su'ila jaabir bni cabdillaahi baa la su'aalay can irajuli qofka yaralbeyta kacbada arkaayo yarfacu yadayhi labadiisa gacmood kor u qaadaya faqaala wuxuu yidhi maa kuntu araa ma aanan arkaynin axaddan qof yafcalu inuu samaynayo haada kan ila alyahuuda yahuud mooyaane ficilkan yacni gacmo kor u qaadista ma aanan arkaynin buu yidhi oo uma aanan malaynaynin qof inuu samaynayo ilaa yahuud maahan qad xajajnaa maca rasuuli llahi sala allahu calayh waali wasalam nebigaannu la xajinnay falam yakun yafcaluhu ma samaynaynin sidaas sidaa ma uunan yeelayninoo oo gacmaha kor uma uunan taagaynin xadiidkan marka waa daciif ayb oo sanadkiisa isagu dacfi baa ku jiro ayb bayhaqina marka wuxuu leeyahay riwaayadan marka waljawaabu can hadihi اriwaayati biana almuhbitiina birafci أwlaa kuwa in gacmaha kor loo qaadayo sheegay baa kaga owlaysan tan لأن معهم زيادة علم ومن ثم قال البيهقي رواية غير جابر في إثبات رفع أشهار عند أهل العلم والقول في مثل هذا قول من أثبت طيب إلا جمعيان وسلتوبيا ويمكن الجمع بينهما بأن يحمل الإثبات على أول رؤية إلا وحنبار والنفي على كل مرة نفي جابر إن مر والبقع ما كر لتاغمر كبيتك الأركم مدان إثبات كان الروايات كسوغيان إن لقى إلا يراهده waa marka ugu horayso uu indhaha saaro xadiidkan jaabirna marka in badan waa daciifiyeen ninkaa muhaajirkaasayna ku daciifiyeen maxaa yeelay in badan oo ahlucilmiga ka mida majhuulow agtooda ka yahay saasuu marka xadiidka daciif ku yahay alimaamu shaafici isaga wuxuu yidhi laysa fii rafci اlyadayni cinda ru'yati اlbeyti shay-un ku soo arooray ma jiraan kor u qaadista falaa akrahuhu walaa astaxibuhu mana sunnaysanaayo karaaho waayana ma dhahayo ayb talkhiiska saasuu ibnu xajar leeyahay qaala xadaanaa muslim bnu ibraahim qaala akhbaranaa salaam bnu miskiin qaala akhbaranaa haabitun اlbunaaniy can cabdillaahi bni rabaxin alansaariy can abi hurayrata ana nebiya sala allahu alayh ali wasalam lamaa dakhala makata maka markuu galay daafa bilbeyti buu dhawaafay wasallaa rakcatayni buu tukada khalfa almaqaam ayuu ku tukaday yacni yowma alfatxi gacan kor qaadis ma sheegin marka qaala xadaanaa bnu xambal qaala akhbaranaa bahzu bnu asad wahashimun yacni bna alqaasim qaala akhbaranaa sulaymaan bnu lmugiira can haabitin can cabdillahi bni rabax can abi hurayrata qaal aqbala rasuulu llahi sala allahu calayh ali wasalama nebiga waa soo qaabilay fadakhala makata ayuu galay faaqbala rasuulu llahi sala allahu calayh ali wasalam ila alxajari xajarkii buu aaday fastalamahu waa taabtay uma daafa bilbeyti kacbadii buu dawaafay uma ata safaa safa ayuu yimid facalaahu waa ka kor noqday xayثu yanduru ila اlbeyt xayثu meel ayuu ugaga kor noqday yanduru uu ka eegayo uu ka arki karo ila اlbeyti kacbadii farafaca yadayhi labadiisii gacmood buu kor u qaaday marka rafcu lyadayni cinda safa iyadoo sugan tahay shaki male qofku markuu dawaafka dhammeeyo oo uu safo koro kacbadii intuu u soo jeesto gacmaha kor u qaado iyadu waa sugan tahay midaas laakiin baabku waxaa weeyaan wuxuu ahaa idaa ra'a albeyt qofku hadduu kacbada arko inuu gacmaha kor u taago safo markuu joogo kacbada inuu fiiriyo markaa gacmaha kor u taago iyado war ma leh laakiin marka horeod soo gasho gacmaha kor ma loo qaadaya mase midaaba miduu imaam shaafici sheegayo farafaca yadayhi labadiisii gacmood buu kor u qaaday fajacala yadkuru اllaha caza wajalla inuu alla xusayuu gudagalay maa shaaa an yadkurahu intii alla uu doono inuu xuso wayadcuuhu uu baryo qaala walansaaru ansaarna taxtahu hoostiisa ay yihiin ansaartiina markaa ay ka hooseeyaan nusakha qaar marka walansaaru ayay dhigayaan kuwana walansaabu ayay dhigayaan walansaabu haddii la yidhaha waxaa loo jeedaa dhagaxda dhagaxda buurta safaar ee madmadowna nebigu ay ka hooseeyaan saas ee ansaabta lagama wado jamcu nusub oo hadda asnaam macnaheedu maaha asnaamtiina iyadoo nebigu ay ka hoosaysa sax ma ah maxaa yeele xajatulwadaaca la jooga xajatulwadaacna wax sanama maba maba ku oolinba nebigu markau maka furtayo asnaamtii burburiyeyba marka wakhtigan sanam nebigu marka hoostiisa noqon karaa maba jiraban walansaabu marka bimacnaha waxaa weeyaan dhagaxdii sukuurtii iyo dhagaxdii safaad safaad walansaaru ama walansaabuna taxtahu ay yihiin qaala haashimun haashim waxa uu yidhi fadacaa allou baryey xamid allaaha wadacaa bimaa shaaa an yadcuwa muslim baa xadiidka wariyey marka laga reebo walansaaru taxtahu baabun fii taqbiili اlxajari dhagaxa dhunkashadiisa ayuu baab yahay baabun ayaadaa kani baabun baab weyaan fii taqbiili اlxajari fii bayaani xukmi taqbiili اlxajar dhagaxa dhunkashadiisa cunkaa caddayntiisii u baabihi qaala xadaثana mxamed bnu kaثiir qaala anba'na sufyaan can اlأcmash can ibraahim can caabis bni rabiicata can cumar radi allahu canhu annahu jaءa ilى اlxajar dhagixii buu yimid faqabalahu waa dhunkaday faqaala wuxuu yidhi inii aclamu anugu aan ogay annaka xajarun dhagax inaad tahay laa tanfacu aadan anfacaynin walaa taduru aadan waxba dhibaynin walowlaa annii ra'aytu rasuula اllahi salى اllahu عalيyه ali wasalam haddii lala yahay inaan rasuulka arkay yuqabiluka isagoo ku dhunkanayo maa qabaltuka kuma dhunkadeenba adiga dhagaxdaas waxba iigama duwanaan lahayn dhagaxda yacnii kacbada dhagaxdeeda xajarul aswadkana waa la dhunkadaa ama waa la taabtaa oo gacantaa la dhunkadaa markaas ama ul ayaa lagu taabtaa ushaa la dhunkadaa ama waa la ishaaraa haddii la ishaarana gacanta lama dhunkado ruknulyamaaniga ruknulyamaaniga isaga gacantaa lagu taabtaa lama dhunkado laakiin ruknulyamaaniga isagana lama dhunkado gacanta marka lagu taabtana lama dhunkado gacanta taabasho bisuu leeyahay waxaan diin waa diin sidii u samayn lagu yidhi unbaa loo samaynayaa ilaahay baa garanaya xigmada ku jirta xajarulaswadkiina hala dhunkada layidhi kanna hala taabtaa labada kalena maba la taabanaya xataa eego sunna maaha in la taabtaa afar tiir waa marka waa yacnii murabbac saas oo kale ah dawaafka tiirka lagu bilaabayo meesha dawaafka laga bilaabayo tiirkaas oo xajarul aswadka uu ku yaallo isaga xajarka waa la dhunkadaa sidaas aan sheegnay waa dawaafkii baad bilaawday waa socotay tiirka kugu soo xigo iyo midka isaga ku xigo lama taabto ciraaqiyeynaa la yidhaha ama shaamiyeyn ayaa la yidhaha kuwaa iyaga lama taabto faraha laga qaada waa soo wareegaysaa marka tiirka afaraad xajarulaswadkii baa mid ka bilowdaa waa tiir waa wareegatay kan kugu soo horeeyo iyo midka ku sii xigo shaamiyeyn waay lama taabto waa soo wareegtay kii afaraad ruknulyamaaniga ruknulyamaaniga isaga taabashuu leeyahay bis dhunkasho male isaga ayb afartaas tiir waa marka midna waa la taabtaa laba waa taabasho waa leeyihiin mid wuxuu la sii gaariha dhunkasho labana maba la taabtaa saa sheegi doona xajarul aswadka marka isagu wuxuu leeyahay dhunkasho aahaarta qaarna waxaa soo aroortay in nebiga uu korkiisa ku sujuuday ayb cumar marka wuxuu leeyahay inaad dhagax tahay waa ogahay aniga nebigaa sidaan ku yeelay baan ugala dayanaya mutaabaca iyo nebigaa sameeya u samaynayaa maahane adiga inaad yacnii caadadii hore iyo shirkigii ayuu rabaa inuu marka meeshaas dadka dhagahooda uu ka bi'iyo wuxuu leeyahay dhagaxdani ma aan laata iyo cuso iyo kale wixii la caabudi jiray innagu ma caabudayna dhagaxaane nebigaan uga dayanayna in la dhunkado un bis wax kale uu leeyahay ma jiraan annahu jaءa ilى اlxajari buu u yimid faqabalahu waa dhunkaday faqaala inii aclamu waan ogahay annaka xajarun inaad tahay laa tanfacu walaa taduruu dhagaxdaas dhinacaas waxba ugama duwana walowlaa annii ra'aytu rasuula اllahi haddii lala'yahay inaan nebiga arkay yuqabiluka isagoo ku dhunkanayo maa qabaltuka kuma dhunkadeen marka dhunkashada intaa unbuu leeyahay ayb ayb marka wuxuu leeyahay walowlaa yani rasuulka aanan arkayn isagoo ku dhunkanayo haddaanan arki lahayn kuma dhunkadeenba dhagaxdaas marka dhinaca waxba uguma duwana ayb laakiin taqbiilkiisu isagu waa lilitibaac nebigaa looga dayanaa bis ayb marka inuu dhunkasho uu leeyahay qof kastoo dhunkadana waa umara qof kastoo dhunkadana wuu u marqaati furayaa qiyaamaha baabun ayaada baabu istilaami اlarkaan baabu bayaani xukmi istilaami اlarkaan arkaanta ama tiirarka taabashadooda caddaynteedii buu u baab yahay istilaamu larkaan kacbada afar tiiray leedahay sidaan hadda sheegnay iyo waxa la yidhaha xijru ismaaciil xijri xijru ismaaciilku wuxuu xigaa dhankan labada tiiroo shaamiyeenka ah afar waaye xajarul aswadka waa midka lagu bilaabo wou dhaqaaqayaa qofka tiirka ugu soo dhow ee ku xigo iyo midka ku sii xigo shaamiyeenka kuwaas waaye xijrigana marka wuxuu jiraa iyagoo ka dambeeya labada tiir gadaashooda meel yaroo saas xayndaab u ah waay xijru ismaaciilah la yidhaha waa xijri xijriga marka sidaa waxay u yeeleen kacbada sidii nebiyullaahi ibraahim u dhisay qawaaciddii iyo tiirarkii uu ku dhisay laba ayaa hadda baaqi ka ah labo waa xajarul aswadka iyo ruknulyamaaniga labadan shaamiyeenka calaa asaasi ibraahim maba ku taagnaan maxaa yeelay quraysh markay damacday inay kacbada dhisaan oo yidhaahdaan oo yidhaahdeen isqaarsadeen maal xaaraana inaan ninkii hayo yaanu soo gelinin meeshaan oo maalkoodii ay isku dareen ayaa nafaqadii ka go'day meeshaasay nafaqadii uga go'day marka waa dhammaystiri waayeen waa gaarsiin waayeen inta ay leedahay dhirir waa gaarsiin waayeen markay gaarsiin waayeen marka meeshan dhexe oo nafaqadu uga go'day unbay derbi ka dhiseen laba tiir bay u yeeleen meeshii ay marka kacbada ku ekaydee caadiga ahaydna xoogaa yaroo xayndaabay u sameeyeen si aan loo dhexgelin oo loo garanin waana xijriga meesha la leeyahay xijrigu marka wuxuu ka mid yahay kacbada walidaalika qofku hadduu xijriga dhex galo oo uunan gadaal ka wareeganin qof kacbadii ku dhex kacbadii ma dawaafin qofkaas maxaa yeelay kacbada in kor laga maraa la rabaa iyadoo dhan lagu wareego xijrigii iyo marka derbiga hadda derbigan oo yacnii shaamiyeenka ay ku yaallaan iyo xijriga inta u dhaxaysaa kacbaday ka mid tahay bacdilculamaa ilaa lix dhudhunay leeyihiin waxay lix dhudhun loo gaaro waa dhul bannaana igu had waa bannaan tahay meeshaas kacbadayna ka mid tahay haddaad marka meeshaa ku wareegto dawaafkaaga ma ansaxayo sababtoo ah xawla alkacba kuma wareegine filkacbaa ku dhex jirta lama ogola marka saa darteed marka waxay u sameeyeen marka cayndaab yaroo xijiri ah labadaas dambe marka iyagu xijiriga dhankiisa xiga lama taabto labadan ubaale qaala xadaثana abulwaliid aطayaalisiyu qaala akhbarana leyt can ibni shihaab can saalimin can ibni cumara qaal lam ara rasuula اllahi salى اllahu عalيyه ali wasalam ma aanan arkin rasuulka yamsaxu isagoo masaxaya min albeyti kacbada ila ruknayni اlyamaaniyeyni labada yamaaniyeenka ma aha yamaaniyeenku marka waa ruknulyamaanigi iyo xajarulaswadki labada tiir dhanka yamanay soo xihan qaala xadaثana mkhlad bnu khaalid qaala akhbarana cabduلraزaq qaala anba'na macmarun can الzuhriyi can saalimin can ibni cumara annahu أhbira biqowli caaئiشha ayaa loo sheegay ina اlxijra xijrigu bacduhu qaarkiis min albeyti buu ka mid yahay ina اlxijra xijrigu bacduhu min albeyt qaarkiis beytkuu ka mid yahay ayb bacduhu mau idiin dabdiimas bacdahu ina alxijra ina alxajara buu dhigay ina alxijra ina alxijra xijru ismaaciilka bacduhu min albeyti buu ka mid ahaa faqaala ibnu cumar waxa uu yidhi hadalkaabaa marka loo sheegay ibnu cumar caaishana islaatii faqaala ibnu cumar waxau yidhi wallahi baan ku dhaartay innii la adunnu waxaan malaynayaa caaishata caaisha in kaanat inhu shaaniya kaanad waxay ahayd samicad haadaa kan inay maqashay min rasuulillahi ay ka maqashay innii la adunnu rasuula allahi sala allahu calayh ali wasalam waxaan malaynayaa rasuulka lam yatruk inaanu ka tegin istilaamahumaa labada yacnii shaamiyeenka taabashadooda inuunan ka tegin ilaa annahumaa iyagu laysaa calaa qawaacidi ilbeyt kacbada qawaaciddeeda inaynan ka mid ahayn darteed ayaanu nebiga u taabannin walaa daafa nnaasu waraa'a alxijri walaa daafa annaasu dadkana ma aynan dawaafin ma aynan dawaafin waraa'a alxijri xijriga gadaashiisa ilaa lidaalika kaa darteed unbay u dawaafayaan walaa daafa annaasu dadkuna ma dawaafayaan waraa'a alxijri xijriga gadaashiisa ilaa lidaalika taa darteed unbay u dawaafayaanoo qawaacid ibraahim inaynan ahayn xadiidkan marka bukhaari muslim baa wariyey sidan ibnu cumar sheegayana nebigu sababta uu uga tegey inay ahayd calaa qawaacidi ibraahim labadan inaynan ku taagnayn darteed waa ijtihaad min cindihi inuu sidaa u dhaafayna waa dhici kartaa xikmad kalena waa iska suurtagal laakiin kollaba un lama taabanayo xijrigana marka kor ayaa isaga laga maraya cilladaa sax istilaamka marka iyagu sidaasaa marka ibnu cumarna uu yeeli jiray qaala xadaanaa musadadun qaala akhbaranaa yaxyaa can cabdilcaزiiz bni abi rawaad huwa saduuqun caabid rubamaa wahim warumiya biاlirjaa akhraja xadiiثahu albukhaariyu tacliiqan wاlarbaca can naaficin can ibni cumara qaal kaana rasuulu اllahi salى اllahu alayh ali wasalam rasuulku wuxuu aha laa yadacu inuunan ka tegaynin an yastalima inuu taabsado alrukna alyamaaniya rukna alyamaaniga wاlxajara iyo dhagax xajarulaswad fii kulli dawaafihi dawaafkiisa oo dhan ama fii kulli dawfatin dawaaf kasto mar walba wareega yani wareeg kasto wa kaana cabdullahi bni cumara wuxuu ah yafcaluhu inuu sidaa yeelayabadan marka haddaad ba heli kartid midna waa la taabtaa midna dhunkashu isagu leeyahay baabun ay haadaa kani baabun baab weyaan adawaafuulwaajibu dawaafka waajibka ah dawaafka markaa waajibka muxuu noqonayaa marka waa dawaafka waa dawaafulifaadaha sawaaba rukn ayb oo maalinta yacni tobnaad bilaab bilowdo amaa dawaafuulquduumku dawaafyadu saddex waay dawaafuulquduum iyo dawaafuulifaada iyo dawaafuulwidaac dawaafuulquduumku waxaa weeyaan marka ninka mutamatica ah dawaafuulquduumku fii xaqii isagu waajibuu ku yahay ile waa dawaafkii cumradiisii waayaan cumradiisiiba u dawaafaa moogtahay marka ninka mutamatica ee cumrada cumrada soo xirtay markuu beydka yimaado dawaafka uu samaynayo taxiyana waa u yahay oo kacbada uu ku salaamayo ee faradkiisii ama waajibkiisii ama ruknigii cumradana waa u gelaa booskeeda waa adoo maalan tamsaad soo gashay salaad farad oo lagu jiraa timid waa tukatay taxiyatulmasjidna faradkaasaa kuu noqonayo faradkiina waa iskaga gudday soo maha dawaafulquduumkuna saas waama ninka mutamatica dawaafulquduumka taxiyadiina isagaa u noqonaayo dawaafkiisii cumradana waa u noqona isaga amaa qaarinka iyo mutamatica iska qaarinka iyo mutamatica qaarinka isaga wuxuu u yahay dawaafulquduumka waxaan ujeedaa qaarinka iyo mufridka labadooda dawaafulquduumku sunna u yahay maxaa yeele ninkan mufridka ah xajuu soo xirtay xajna lamaba gaarinba weli dawaafkan marka taxiyatulmasjid oo kale nin tukanayo kalea waa sidaas amaa ninka qaarinka isaguna saasoo kalea maxaa yeelay acmaashiisii xajka ayuu cumrada dhex geliyey xajna weli lamaba gelinba dawaafkan uu samaynayo marka waa sunno soo ma garana marka ninka mutamatica dawaafulquduumkiisu waajib cumr kii cumradana waa u gudaa taxiyadii booskeedana waa isula wada gudaya faradka iyo sunnadii halkaas isula gudanaya amaa mutamatica iyo mufridka dawaafulquduumka fii xaqihim sunna sunna u yahay meel uma gelaayo ayaga sacyiga laakiin ay samaynayaan ninka mutamatica de sacyiga cumradiisa u yahay sacyi isago ishkaal male qaarinka iyo mufridku sacyiga ay samaynayaanna waa u noqon karaa sacyiga xajkooda xajkooda weli aan la gaarin sacyigii ay samayn lahaayeen kanaa boosku u galaayeen oo hadhow haddii lasoo noqdo maalinta tobnaadka ayagu sacyi ma samaynaayeen koodii horaa sacyi u ah masaladaa ma soo marna mase ma soo marin ma soo marna masaladan daad xusuusanaysaa ayb marka markuu saas yeelo sacyigu isaga marka saas waayo dawaafkuna sidaa waayo amaa ninka mutamatica sacyi labaad waa laga rabaa isaga maxaa yaele sacyigiisii hore cumraduu ku qaatay midkan xajkaa u dhiman xajkaa u dhimanoo sacyi loogaga raba ayb marka amaa dawaafkan ifaadada isaga waa saddexda qolaba waa laga rabaa iyaga qof laga yeelaayo male horaan u sameeyey ninka mutamaticada horema u samayn karo dawaafkiisii hore kii cumrada waa ninkan qaarinka iyo mufridkana dawaafulifaado waqti u bilowdaa waqti aanu bilaabaninna ma laga yeelayo dawaafka marka waajibka kulligood ku noqonaya waa midkaa marka dawaafulwidaaca isaga waa waajib isaguna ilaa haweenta xaa'idka maana wuuna keeni doonaa qaala xadaana axmed bnu saalix qaala akhbarana bnu wahbin qaala akhbaranii yuunus can ibni shihaab can cubayd illaahi yani bni cabdillaahi bni cutba can ibni cabaasin ana rasuula اllahi sala اllahu alayh ali wasalama nebiga daafa fii xajati اlwadaac xajatu lwadaaci buu dawaafay calaa baciirin ayuu ku dawaafay rati korkiisa isagoo saaran yastalimu rukna ruknigii ayuu taabanayay bimixjanin xajarulaswadkii ayuu ul ku taabanaya ul ruknulyamaaniga isaga in ul lagu taabto maba ahma haddaad gacan ku taaban karta ku taabo laakiin in ul lagu taabto sooma aroorin yastalimu rukna bimixjanin xajarulaswadkiibu wuxuu ku taabanayay ul usha inuu dhunkanayana isaga keeni doono marka xajatulwadaaci nebigu marka wuu dawaafay dawaafkan marka la sheegayana waa kii dawaafu ziyaaraha ama dawaafulifaadaha qaala xadaanaa musarifu bnu camrin ilyaamiy qaala akhbaranaa yuunus can ibna bukayr qaala akhbarana bnu isxaaq qaala xadaanii moxamed bnu jacfar bni zubayr can cubaydillahi bni cabdillahi bni abi hawr can safiyata binti shayba qaalat lama dma'ana rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam nebigu markuu ku xasila bimakata maka markuu ku xasilay caama alfatxi daafa calaa baciirin rati ayuu ku dhawaafay korkiisa yastalimu rukna isagoo taabanaya bimixjanin ul fii yaddii gacanta ku jirta bakoorad qaalat waxauu yidhi waana anduru waxay tihi waana aniguna anduru ilayhi aan fiirinayo waxaa laga qaadanayaa marka inay bannaan tahay in qofka isagoo rati saaran gaadiid isagoo saaran inuu dawaaf samayn karo dawaafi karo waxaa kaloo laga qaadanayaa ratiga kaadidiisa ama yacnii digadiisa inaynan najaas ahayn maxaa yeele hadday najaas tahay lama soo geliyeen meeshii lagu tukanayo ayb culamada marka way u deliishadaan intaan shaaficiyada ahayn maalikiyada ayaan ujeedaa way u deliishadaan waxaa kaloo laga qaadanayaa marka ninka hadduu isagu yacnii qofka gaadiidka saarani hadduu jiran yahay dhib male iyada ishkaal male waa fuuli karaayo xadiidka imaan doona umusalama caddaynayo iyadoo xanuunsanaysay sidaa yeesha amaa yacnii nebiga calayhi salaatu wasalaamna sababta uu isagoo gaadiid saaran dawaafka u samaynaayo xadiidka axaadiidta soo socotaa tilmaami doonto oo sababta waxay tahay dadku inay arkaan ila dadku aaday u badnaayeen marka nebigii rati haddii uu koro dadkao dhan marka way arki karaan waxa uu samaynaya waa waa looga dayan karaa hadday markaadu xaajo sidaasoo kale keento dhib malaha amaa biduuni xaaja inuu sidaa yeelo khilaaf baa ku jiro sida raajixa dabcan waa ansaxaya dawaafkiisu laakiin waxaa ka fiican inuu lugta ku sameeyo qaala xadaanaa haaruun bnu cabdillaahi wa moxamed bnu raafic almacnaa qaala akhbaranaa abu caasim can macruufin yacni bna kharabuud almakiy qaala akhbaranaa abu طufayl qaala ra'aytu الnabiya salى اllahu alayh ali wasalam nebigaan arkay buu yidhi yaduufu bilbeyt isagoo kacbada dawaafayo calaa raaxilatihi ku dawaafaya gaadiidkiisa korkiisa uu yahay yastalimu rukna bimixjanihi xajarulaswadkiibuu bakooradiisa ku taabanayay uma yuqabiluhu waa dhunkanayay markaa zaada moxamed bnu raafic uma kharaja ila safa walmarwa ayuu u baxay fadaafa sabcan ayuu dawaafay calaa raaxilatihi xadiidkan muslim baa wariyey qaala xadaana axmed bnu xambal qaala akhbaranaa yaxyaa can bni jurayj qaala akhbaranii abu zubayr annahu samica jaabira bna cabdillaahi yaquul daafa nabiyu sala allahu calayh ali wasalama nebiga wuu dawaafay fii xajati اlwadaac calaa raaxilatihi buu ku dawaafay bilbeyti wabiاsafa wاlmarwa liyaraahu nnaasu dadka say u arkaan waliyushrifa iyo si uu u kor noqdo oo meel kore si uu u ahaado oo loo arko waliyas'aluuhu say dadku u su'aalaan faina annaasa maxaa yeele dadka qashowhu nebigii way dabooleen dadku aaday u tiro badnaayeenoo nebigii waaba dabooleenba korkiisay dabooleen marka hadduu kor rati oo kale uu koro dadkii marka meel uu hadalkiisu dhawaaqiisu ay ka maqli karaan ay ka arki karaan ayb qaala xadaanaa musadadun qaala akhbaranaa khaalid bnu cabdillaahi qaala akhbaranaa yaziid bnu abi ziyaad wahuwa alhaashimiyu aciif aciif weyaan can cikrimata can ibni cabaas ana rasuula اllahi sal ly slam qadima makata maka ayuu soo galay wahuwa yashtakii isagoo xanuunsanaya fadaafa calaa raaxilatihi gaadiidkiisii korkiisa ayuu ku dawaafay gaadiidkii isagoo fuushan kullamaa ataa cala arukni mar walba uu rukniga yimaado istalama rukna ayuu taabanayay bimixjanin bakoorad falamaa faraqa min dawaafihi markuu dhammeeyey anaakha hashiisa ayuu tu'iyey fasallaa ragcatayni buu tukaday xadiidkan marka yasiid ibnu abi ziyaada ku jiro waana daciif waxaana xadiidkii horewna ka hor jeedaa maxaa yaele kii hore nebiga xanuun uma samaynine say dadka u arkaan uu sameeyey midkanna inuu xanuun u sameeyu ka dhigaya qaala xadaana alqacnabiyu can malikin can moxamed bn cabdiraxmaan bni nawfal can curwata bni zubayr can zaynaba binti abi salma can ummi salmata zawji الnabiyi salى اllahu alayh ali wasalam annaha qaalat shakowtu ilaa rasuuli اllahi sal l slam nebigii ayaan u cawday waxaan ka sheegtay annii ashtaki inaan xanuunsanaya aniga saasaan uga cawday faqaala waxa uu yidhi duufii min waraa'i الnaas dadka gadaashooda ka dawaaf wa anti raakibatun adoo gaadiidkaaga fuushan waxaa laga qaadanaya macluumadu ka qaateen haweenka inay ragga gadaashooda ka dawaafaan ayb sidaas inay fiican tahay saas inay yeeli jireen xaasaskii nebiga iyo haweenkii saxaabiyaadka nimanka inay markaa soo hormaraan haweenku iyagu gadaal inay dawaaf ka sameeyaan laakiin aawa marka dadka iyagoo juhaalaya xajka soo aadaan iyo dadkii hadda tiradii ka batada sidii hore tiradii hore oo kale yani tiradu ma ahan hadda way ka badan tahay markaasaan xataa la kala nadaamin karinba xataa salaadda koobta lagu tukanayo qofka inuu isaga uun ka carara maahane yacni nimankii iyo naagihii waa isu dhex jiraan naagihii marka haddii meel gaara lakalala gey tego ama nimankii laga gey tego waa yacnii wixii waxay noqdeen waxaan suurogeli karinba markaasay qofkii tukanaya tukanayun ka korboodaya rag iyo dumar taa waxaa weeyaan masjidka nabowiga isaga waa la kala sooco waa kala gaare laba musalloo kala gaarayba ku kala tukadaane laakiin meeshan waa dhib badanta in lagu kala sooco kolley marka qolooyinkan uu meesha maamulayana aad unbay ugu dadaalaan faker lagu kala yara sooci kara hadduu jiri lahaa waa ugu fakeri lahaayeen maxaa yeelay waxyaaba intaas ka sii dhib badan unbaa la xalliyo tan waxaad moodaa marka un in dadkii un lagu kala xalliyo la yidhaah xagga mara iyo mar walba un askar un inay ku dhex jirto maahane dadkii iyaguma yeelayan saa iyagoo isku dhex jiray rabaa inay u tukadaan ayb marka wuxuu leeyahay gadaalka dawaabanti raakibatun qaalat faduftu warasuulullaahi sala allahu alayh ali wasalam waan dawaafay rasuulka alla oo xiina idin markaa yusallii warasuulullaahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulka xiina idin goortaas yusallii wuu tukanayay ilaa janbi lbeyti kacbada dhinaciisuu ku tukanayay dhinaceeda wahuwa yaqra'u isagoo akhrinaya bituuri wa kitaabin masduur isagoo sidaa akhrinaya آdاaبتi dواaفkiiba inta ka gla وبالله توفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد